gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa ka badbaaday iskuday dil bam markii lagu xiray baabuurkiisa xilli uu ka soo baxaya gurigiisa ku yaala xaafadda howlwadaag ee magaalada muqdisho goor dhoweed ee xuseen barre aadan uu khadka taleefonka kula xiriiray sheekh nuur baaruud gurxan oo ay wada shaqeeyaan sheekh bashiir axmed salaad waxaana weydiiyey sida ay wax u dhaceen bismillah alxamdulilah waxa weeye sheekh bashiir maanta weerar baa lala beersaday ilaahay baana ka badbaadiyey mahad ilaahay baa iskale sheekha waan la xidhiidhay isaga ayaana iiga waramay siduu wuxu dhacay wuxuu ii sheegay guriga markuu ka soo baxay oo jidka uu soo qabsaday qaruxu inuu dhacay laguna beegay meeshii uu fadhiisan jiray un ilaahay wuxuu qadaray inuusan maanta meeshii fadhiisanin kursigii loogu talagalay ee qaraxana waxay u eg tahay inay kusoo rakibeen in kursigii uu baaba-ay baabuurkana muraayadihiisa uun xagga dambe weliba aad bay u burbureen sheekha uuna de wax yar oo jugtaa iyo dhibkaa iyo fanfaniin yar mooyaane wax hadda dhaawaca oo haba yaraatee gaadhi ma jiro gaadhigana cid ku dhimatay male waxa weeye uun arrinkaasi wuxuu ka tarjumayaa nimankii alkhawaarij oo ayaan dhaweyd uun sheekhii culummada soomaaliyeed raggii ugu waaweynaa ka mid ahaa sheekh cabdiqaadir ay dileen weli inay wadaan beegsigii culummada soomaaliyeed ay ku beegsanayeen waxaan rabaa halkan inaan ka sheego oo kale si ay ku xalaashadaan dhiigga culummada midba inay aad u sameeyaan waxaa la ii sheegayaa maalmahan wafseedkooda inuu ku jiro sheekh nuur baaruud oo hadda kula hadlaya inuu ka tirsan yahay waxa ay ku sheegeen b s ama nabad sugid taasoo macnaheedu uu yahay inay oola jeedaan xalaashiga dhiigga ay oola jeedaan laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo mabda' bay naga tahay khawaarijta inaan la dagaalano on ilaahay baan ugu dhawaanaynaa taas midaan ooga waabanayno maaha mabdicii aan rumaysnayn een ilaahay ugu dhawaanaynay inaana anigu askari iyo ciidan ahayna soomaali oo dhan way og tahay sidee baad ku tala jirtaan inaad uga gaashaamataan ilaahay baa walaalow wax badbaadin kara naftan ilaahay baa iskale goorta ilaahay u qadarayna dhimanaysaa marka wax hadda gaashaamashi iyo wax aan samaynaa ma jirto waxaan ku kalsoonahay maalintay taanadu dhammaatay inaan dhimanayno inta aan nool lahayna xaqaan sheegaynaa insha allah maxay tahay mas'alada ugu weyn ee khilaafku ka jiro ee keentay ilaa heer dhiiggiina la xalaashado walaalow waxaanu heshiis ku nahayba ma jiro nimankan waxaa weeye waa khawaarij mar hadduu nimanku ay khawaarij yihiinna yacni seestooda muslimiinta ayay ku wajahan tahay nebigeenaana sheegay caleyhi salaatu wasalaam tilmaamahooda iyo waxay yihiinba waa niman wuxuu yidhi qur-aan akhris badan waa niman fahmigooda diinta oo aada u yaryahay waa niman diinta ka dhex baxaya oo xagga gaalnimada u baxaya iyagoo salaad badan oo soom badan oo qur-aan akhris badan sheeganaya kitaabka ilaahay nebiguna wuxuu yidhi kitaabka ilaahayna waxba kama aha shuqulna kuma laha marka dadkaasi seeftooda waxay ku wajahan tahay dadka muslimiinta ah mid saxaabi ah wiil uu dhalay bay dileen waktigii sayid cali intayna islaantii isagana way dileen xaaskiisii oo la socotayna intay qabteen ayay xataa ilmihii caloosheeda ku jiray kasoo dooxeen oo ka dileen innagana kuweena hadda jooga waxaa weeye mabdiciina khawaarij bay ka yihiin waxayna u badan yihiin nimanaan aqoonta diintu aad ugu yar tahay oo mooryaana oo meesha xataa dana adduunya qaar badan baa u galay marka ay meesha tagaana cajal iyo qasaa'id iyo dhiig la daadin iyo been iyo khuraafaad baa loo sheegay waxaa laleeyahay jannadiinu waatan halkana idinku dhowey dadka soo laayo murtadiinta mujtamaca soomaaliya oo dhan waxaan ayaga ahaynba waxay u arkaan waa murtad marka meelna heshiis kuma nin waayahay culimada soomaaliyeed kale ee kula fikirka ah maxaad kula talinaysaa culimmada soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa nafta ilaahay baa haya ha loo midoobo fikrigani waa khatar waxaan aaminsanahay qumulatu duriye inuu ka dhib badan yahay ayaan aaminsanahay sababtoo ah qof qof muslin ah ee raba inuu janno ku galo oo masaajidka awal riddiisa istaagi jireen hadda ayaan dhaweyd masaajidka gudihiisay galeen sheekhii oo salaad ku jiray madaxa xabad kaga dhufteen nimanka khatartoodu halkaa ay gaadhay waxaamaan waxaan aaminsanahay wax soomaali qabsan lahaa oo musiibo ah oo iyaga ka weyn inuuna jirin culummada soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaa noogu baaqayaa shirweynaha hadda la hadal hayaa jira in la qabto oo nimankaa runtii laga qabto mujrimiinta ah in shirkaa lasoo dedejiyo culummada soomaalina mowqif cad ay ka qaadato shacabka soomaali dawle iyo shacabna waxaan ugu baaqayaa in la iska kaashado nimankaa shartooda sidii loogu horsiiyaa
sheekh nuur baaruud gurxan oo isagoo jooga magaalada muqdisho khadka taleefonka ugu warramaya xuseen barre aadan